بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي حيسان أخيارتنا دقيتنيسا يكسو دوادا برنامجكي ساك إيو دونيدا waa subax talaado ah kow iyo soddonka bisha janawari sanada labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka saaka iyo dunidana waxaa ka mid a xafiiska jaamacadda carabta ee soomaaliya oo deeq hordhac ah oo deg deg ah ku wareejiyey guddiga abaaraha u qaabilsan dowladda federaalk ee soomaaliya dad abaaraysan oo soo gaaray degmada caabud waaq ee gobolka galguduud madaxweynaha puntland oo ka hadlay faa'iidada waxbarashada qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haya barnaamijka saaka iyo dunida anigoo toolmaan ayaa kasoo jeedinaya stuudiyaha daljir ee garowe qodobadaas iyo kuwo kale iyo dabcan xubnihii barnaamijkaba goordhow ayaan idiin hayaa marka horese warkii caalamka xuseen cabdi jimcaale madar ayaa kasoo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso xuseen
mahadsanid bismillaahi raxmaan iraxiim shirka midooda afrika ee magaalada adis ababa ee dalka etoobiya ayaa waxaa lagu doortay guddoomiyaha cusub ee bedeli doona guddoomiyaha hadda xilka haya ee ka soo jeeda dalka koonfur afrika codayn ay sameeyeen xubnaha guddiga midooda afrika ayaa waxaa si lama filaan ah ugu soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jaad wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jaad muuse faki maxamed ayaa si lama filaan ah ugu guulaystay guddoomiyaha midooda afrika waxaana uu ka guulaystay gabadha lagu magacaabo aamina maxamed oo ah wasiiradda arrimaha dibadda ee waddanka kenya dowladda kenya ayaa lagu waday in ay ku guulaysato guddoomiyaha midooda afrika waxaana madaxda ugu sarraysa waddanka kenya ay safarro badan ku bixiyeen in ay ku guulaysato aamina xilkaasi in ka badan hal milyan oo qof ku nool dalka britain ayaa saxiixay dalab ay uga codsanayaan in ay baajiso booqashada la qorshaynayo in uu donald trump ku tago dalka britain dabayaaqada sannadkan dalabkan ayaa jawaab u ah amar uu soo saaray madaxweyne donald trump oo ka dhan ah qaxootiga caalamka dadka ka dambeeya dalabkan ayaa ku doodaya in boqoradda ay ceeb ku tahay haddii donald trump uu ka baaqdo britain sida caadiga ah dalkaasi ingiriiska haddii dalabyada noocan oo kale ah ay saxiixaan in ka badan boqolaal kun oo qof waxaa la horgeeyaa baarlamanka si looga doodo arrintaasi balse xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi teresa may ayaa meesha ka saartay suurtagalnimada in la baajiyo safarka donald trump ku imanaya waddankaasi ingiriiska afhayeen oo hadashay dowladda ayaa waxa ay sheegtay in casuumaadaasi mar kale loo fidiyey madaxweyne donald trump islamarkaana uu aqbalay inta la og yahay lix ruux ayaa ku dhimatay siddeed kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii rasaas lagu furay masaajid ku yaalla magaalada quebek ee dalkaasi kanada ayaa lagu furay xarunta dhaqanka islaamka ee quebek habeen ka hor halkaas oo ay jamaacadu ku tukanayeen salaada booliska ayaa xaqiijiyey geerida dadkaasi iyaga oo ula dhaqmaya sidii weerar argagixiso booliska magaalada quebek ayaa waxa ay sheegeen in ay xidheen laba ruux iyagoo sheegay in ay rumaysan yihiin in uusan jirin qof kale oo weerarkaasi xidhiir la lahaa oo baxsad ku maqan boolisku waxa ay sheegeen in goobtaasi ay deggan tahay xaaladdeeda ammaan oo ay masaajidkana ka daadgureeyeen dad aad u fara badan oo nabad qaba afhayeen oo hadlay booliska quebek ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin faahfaahin ku saabsan dadka la qabtay ayna baaritaanadu hadda uun bilowdeen mar sii horraysay ayaa ra-iisul wasaaraha waddankaasi kanada waxa uu weerarkaasi ku tilmaamay mid argagixiso waxaana uu intaasi ku daray inuu aad uga naxay ugana carooday markii uu maqlay weerarka halkaasi ka dhacay ugu dambaynna boqorka sacuudi arabiya boqor salmaan iyo madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa wadahadal ka yeeshay markii ugu horraysay tan iyo markii uu madaxa cusub ee maraykanka xafiiskiisa la wareegay iyagoo wadahadalladeeda diiradda ku saaray arrimaha waddanka iiraan iyo sidoo kale argagixisada caalamka sida laga soo xigtay war qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad ayaa waxaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen iiraan iyo howlaha xasiloonnida gobolka dadka qaba fikirka xagjirnimada in ay ku dhaqmaan ayaa lagu tilmaamaa in ay taageeraan ama maalgeliyaan kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada ku haya ciraaq iyo suuriya sida laga soo xigtay ilo ka tirsan sacuudiga ayaa waxay sheegayaan in wadahadallada lagu gaadhay heshiis ku saabsan arrimo badan oo muhiim ah oo ay ku jiraan howlaha horumarinta iyo ka qayb qaadashada labada dal ee la dagaalanka argagixisada xagjirnimada ah iyo maalgelintooda intaba warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka saakay dunidana dhegaystayaal waa naga intaa mahadsanid xuseen cabdi jimcaale oo warkii caalamka ee daljirana la socodsiinayay kana soo jeedinaya istuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso ee u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka saaka iyo dunida gudogale ee xafiiska jaamacadda carabta u qaabilsan dalka soomaaliya ayaa deeq gurmada oo ay sheegeen inay tahay mid deg deg ah waxay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha u qaabilsan dowladda federaalka ee soomaaliya oo uu guddoomiye u yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar cabdi qaalib waxaana kulankaas goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan baarlamanka soomaaliya oo ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdalle cawad waxaana halkaas khudbada ka jeediyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka iyo safiirka deeqda waday oo af carabi ku hadlay bismi illaahi araxmaan araxiim yani saciid an naltaqi اlyowm bisayid naa'ib رئيس الوزراء محمد عمر عرتة رئيس اللجنة القومية لمعالجة آثار الجفاف في الصومال
safiirka jaamacadda dowladaha carabta ee u fadhiya soomaaliya guddiga heer qaran ee gurmadka abaaraha dhammaan warbaahinta soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu waxaan runtii uga mahadnaqayaa xafiiska oo waxa weeye jaamacadda carabta oo deeq degdeg ah oo dhiig joojin ah soo gaarsiisay guddiga heer qaran oo aan ahayn deeq dowladeede ee ah deeq xafiis waxa weeye xafiiskooda ayaa deeqdan horumariska ah soo gudbiyey dowladihii carabta ee aan walaalaha ahayn dhammaantood dhaqdhaqaaqa ay hadda dalka gudihiisa ka wadaanna warbixin kooban waa aad ka maqasheen waxa soo socda ama yacni qayladhaantii uu guddigan heer qaran bixiyey ee ay dowladdu bixisay yacni dhaqdhaqaaqii ka yimidna waxa weeye waad maqlaysaanoo raashin ha ahaato ama dhaqaale ha ahaato ama daawo ha ahaato dhammaanteed in ay in ay bilowgii la soo gaadhay waxaan runtii magaca golaha shacabka uga mahadnaqayaa guddigeenna oo waxa weeye uu hogaamiyo ra-iisul ku-xigeenka mudane maxamed cumar carte iyo oo runtii yacni annagoo la soo shirnay dowlad goboleedyadii safana hadda nairobi ku tegey baarlamaanadii heer dowlad goboleed hay-adihii caalamiga ahaa ama kuwii u n ka ha ahaato ama kuwii kale heer farsamo ka shaqaynayey waxa ay dhammaantood isku wada raacsan yihiin in ay ka dhareegsan yihiin macluumaadka xaaladda dalka gudihiisa ka jirta iyo hadba siday isku bedelayso maadaama uu guddigan heer qaran uu shaqadiisa aad iyo aad u gudanayo mudane reer wasaare ku-xigeen adiga iyo xubnaha guddiga dhammaantiin mahad ballaaran baan magaca guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada golaha shacabkaba aan idiin soo gudbinaynaa waxaan sidoo kale xusid mudan in go-aankii labada aqal ee soo baxay ee ahaa waxaa weeye kharashka ay bixinayaan musharaxiintu in boqol kiiba konton waxa weeye loogu yabooho deeqda degdegta ah ee abaaraha oo dhan saddex boqol iyo lixdan kun in maaragtay guddiga lagu soo simayo taasoo loogu talagalay in dhiig joojin hawl degdega lagu qabto baarlamaanku labada aqalba waajibaadkiisa waa gudanayaa waxaa weeye codsi baa ka yimid fadhigii ay xukuumadda iyo guddiga heer qaran ay yeesheen oo ahaa in oo dhammaan laga wada qayb qaato xildhibaanadu qaybtooda waa ay ka qaadan doonaan taas annaga ayaa ballan qaadayna shaqaalaha rayidka ahy qaybtooda ka qaadan doonaan ciidamada qalabka sida qaybtooda ka qaadan doonaan dowlad goboleedyadu qaybtooda ka qaadan doonaan ganacsatadeenna soomaaliyeed ee deeqsiyiinta ah qaybtooda ka qaadan doonaan culamaau diinku dhammaantood arrintan waa ay u kici doonaan qurba joogtuna waa ay kici doonaan waxa weeye waa dalka yagi waa dadka yagi cid aanu ku hadlaynan oo kale ma jirto walaalaan leenahay dowlado saaxiib aan leenahay waxa weeye wixii deeq ah ay noo soo gudbiyaanna waa waxa weeye mahad ballaaran baan ka jeedinaynaa wixii kalena waa isku tashanaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo mudan reesara ku-xigeen kusoo dhawow
waxaan aada iyo aada uga mahadnaqaynaa isxilqaanka ay isxilqaameen iyo sidaa ay usoo isu soo xilqaameen oo usoo usoo degdegeen cid walba uga soo horreeyeen inay deg deg ula soo gaadhaan waxaanan jecelnahay inay sidoo kale ay furto waxaa la yidhaahdaa majaal cusub ay furto oo majaalkaas oo ah in dowladaha sida imikaba inoo sheegay in dowladda sacuudiga qatar sudan intuba ay kuwait masar intuba ay ka qayb qaadanayaan waxaa la yidhaahdaa inay deg deg wax ula gaadhaan walaalahooda sidoo kalena waxaan jecelnahay inaan iyagana hay-adaha khayriga ah ee ama dalka jooga rag ee dowladaha carabta ah iyo kuwa xagga muxsiniinta intaba iyagana sidoo kale waxaan jecelnahay inaan baaqan u jirro inay iyaguna ka qayb qaataan waxaan anagu ku kalsoonahay inay tani tahay bidaayadii ugu horreysay oo ay iman doonaan wax badan oo intan ka badan oo runtii waxtar u noqda dadka ayaan insha allahu tacaala ka rajaynayna waxaan jeclahay inaan sidoo kale aan taabto muddadii marka ay guddigu shaqaynaysay run ahaantii guddigu wax badan waxaa laga yaabaa dad badan inay yidhaahdaan maxay qabatay laakiin waxay qabatay wax badan waxyaabahay qabatana waxaa ka mid ah horta kow guddiga in marka hore la aasaaso waxay ku shaqayn lahayd iyo nidaamka ku shaqayn lahayd uu dhismo kabacdina yani uruuristiina la bilaabo oo uruurintii marka waxaad waxaa imika unoo suurto gashay waxaa imika unoo suurto gashay inay aanu bilowno in wixii la qabanayay ay imika midadhal noqdaan waxyaalaha ugu horreeyey oon runta ku faraxsannahay waxaa ka mid a saddexda boqol iyo lixdankan kun ee musharaxiintu ay ku yabo ku yabooheen ama baarlamanka ku yaboohay inay laga gooyo boqolkiiba konton maxaa la yidhaahdaa lacagaha lasoo ururinaynu aada iyo aada ugu mahad celinayno waxaa sidoo kale jirta iyadana oo aan rabnaa in lagu soo wareejiyo weli aanan soo gaarin laakiin laga shaqaynayo halkii milyan ee kasoo hadhay lacagihii hore ee sharixiinta ay bixiyeen oo iyadana insha allahu tacaala aan filayno in maxaa la yidhaahdaa ay suurto gasho in iyadana labada cisho imaka soo socota ay ay ay xisaabta kusoo dhici doonto sidoo kale waxaan sugaynaa iyagana lacagihii kale ee dowladdu ay isku xukuntay ee ka mid ahayd tan imika uu gudoomiye ku-xigeenku inoo sheegay iyagaan ka sugaynaa inay dib noogu soo celiyaan inta ay mushaharkooga ka jari doonaan haddii aan laydmo laakiin already lacagihii waa la bilaabayaa in la gooyo oo tii golaha wasiirada iyo shaqaalaha a iyo b iyo c intaba waxay noqon doonaan inay shaqaalaha rayidka inay intuba iyaguna ka qayb qaataan haddii alla idmo sidoo kale waxa aan ururinay ilaa imika un jeclahay malaa ilaa laba laba boqol oo kun bay gaadhaysaa lacagaha la ururiyey ee laga ururiyey xale muxsiniinta marka waxaan iyagana leenahay ilaahay jazaakum allahu khayra intan maanta ay nagu soo nagusoo nasoo guddoonsiiyeen jaamaca alcarabiya oo ko labiiyo sagaashan kun ah waxaan iyagana leenahay jazaakum allahu khayra marka waxaad arag waxaad bilaabatay in in laga soo jawaabo maxaa la yidhaha dalabkii ahaa in dadka soomaaliyeed wax loo qabto annaguna har iyo habeen wax kala qaban mayna haddii aan laydno waxaanu ka shaqayn doonaa sidii dadkaa loo gaarsiin lahaa wax cad oo bannaan yaal ah oo aada ku kalsoon tihiin ana way noqonaysaa ma noqonayso wax miiska hoostiisa iyo waxyaalihii hore meelo wax badan looga bartay kii labadii kun iyo labayo kow iyo tobankii oo kale kii oo kale in wax laga bedelo oo waxaa la bixinaya waxaa la gaadsiinaya dadku ay gaadho oo ay dareemaan inay iyagu waxood dowladdoodii iyo shacbigoodii ganacsatadoodii maxaa la yidhaha walaalahood carbeed iyo beesha caalamka cid waliba ay ka qayb qaadatay oo la gaadhsiin karay ayaa anaku ku dadaalaynaa ilaahay idinki inay kaasi suurtoodo marka idinkana waxaan ka rabnaa inaad saa ku kalsoonaataan kalsoonidaan idinku qabna sidaa midlag inaad anakana kalsoonidaan ugu qabtaan inaan ilaahay idankii gaarsiin doono oo waaa waxaa lanoo dhiibay amaama allah iyo amaama shacab aan anaku ku ballan qaadayno inaanu gaarsiino haddii alla idmo oo aanan meel kale mari doonin dadkaa tabaalaysan ayay gaari doontaa biidni illaahi tacaala taasaan idii ballan qaadayna waxaan jecel oo kale halkan aan xuso inay dowladda imaaraadka iyo cumaan iyo algeria iyaguna ay sidoo kale ay bilaabeen inay bila- inay inay soo gaarsiiyaan macaawanooyin marka insha allahu tacaala waxa weeyaan waxaanu ko ilaahay idankii inaku aanu ku tashanaynaa inakaa isku tashanayna gacmahan ilaahay kor ugu taagaynaa dadka walaalaheena muxsiniinta ah iyo inta kalena waxaan insha allahu tacaala ka sugi doonaa in iyaguna ay ka ay ay ay ay ka qayb qaataan oo ay ka qayb qaataan insha allahu tacaala waxaa la yidhaahdaa in eh, in la quudiyo oo la badbaadiyo dadkeena maanta xaaladda ah, majaacada ah ku jirta qof kastoo inaga midi waxaa laynaga rabaa inaynu bilowno inaynu dib inagu isula xisaabtanno oo damiirkeenu ina tuso in qof inaga midi uu dhimanayo oo gaajo uu dib dhimanayo saa weytaan doonayna inaan xasuusnaano aynu ka ka wada dadaalno oo waxa yar aynu haysano aynu kala goosanno oo waxna qofka walaalkeena aan siino waxna aan ku noolaano waxna aan ku noolayno dadkeena taasaan doonaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu codkaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya cumar cabdi qaalib oo muqdisho ka hadlayay kadib markii uu deeq abaareed guddoomay magaalada caabuduwaaq ee gobolka galguduudna dad abaaraysan oo xoolihii ka dhammaadeen ayaa iska xaadiriyey ama gaaray kaan ku yaala duleedka magaalada caabuduwaaq cumar laki ayaa warbixintan ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada caabuduwaaq afar boqol oo qoysas oo ka mid ah kuwii ugu dambeeyey ee ka soo barakacay abaaraha oo xilliyo kala duwan soo gaaray kaamka balligarasle oo ku yaala waqooyiga magaalada caabudwaaq ayaa waxay hadda sheegayaan in gudaha kaamka ay ku haysato dhibaatooyin ay ka mid yihiin helitaanka biyo ay cabaan iyo hooy ay ku noolaadaan qoysaskan ayaa ku nool guryo laga sameeye baco iyo cooshado halka qaarkoodna ay ku nool yihiin guryo dulsaar ah oo ay ku soo dul degeen qaraabadooda oo horay u deganaa kaamkan dadka ku nool xeradan ayaa hela biyo aan badnayn kuwaas oo ay ka soo dhaansadaan ceelbiyooda ku yaal bannaanka kaamka kaasi aysan joogto uga helin biyaha abaaraha dartood ayay qoysaskan oo xoolo dhaqato ah uga soo hayaameen deegaanno ay ka mid yihiin duuban eelaay galmeegaag iyo qoolaali kuwaas oo caabudwaaq u jira masaafo u dhexaysa labaatan ilaa iyo konton kilomitir islamarkaana dhaca waqooyiga gobolkan galgaduud iyo xadka etoobiya maryan abshir maxamed waa shan iyo toddobaatan jir ka mid ah hooyooyinka ku soo barakacay kaamka balligarasle waxay ii sheegtay in qoyskeeda oo ka kooban afar carruur iyo aabahood ay ka soo barakaceen deegaanka duuban oo xiga dhanka etoobiya una jira caabudwaaq masaafo dhan afartan kilomitir hooyadan ayaa timid xeradan muddo bil ka hor iyadoona soo martay safar dhib badan oo qaatay muddo ka badan labaatan cisho kaa oo ugu dambayn ay ku soo gashay xerada balligarasleh oo ay hadda ku nooshahay boqol iyo konton neef ari oo ay dhaqan jirtay ayaa ka la'day muddadii abaarta iyadoona kalabar xoolahaas ay ka baaba'een labadii bilood ee lasoo dhaafay hooyadan oo aan kula kulmay hooy macmal ah oo ay ka samaysatay gudaha kaamka ayaan weydiiyey marxaladdii ay soo mareen muddadii ay ku soo jireen hayaankooda barakaca iyo halka ay ku dambeeyeen xoolihii ay ku dhaqan jirtay tuulada duuban waxaan uga soo baxay abaar iyo taacibo i haysa iyo biyo la-aan iyo raashin la-aan iyo waxa ilaahay loo leeyahay meeq halkan joogta mel baan joogaa hadda halkaan waaya duuban marka xaggee ku taallaa caabudaq markii laga hadlayo duuban waxay ku taallaa waqooyigeed ay ku taallaa intii aad soo socotay caabudaq aad soo gaaraysay bal ka waran qaabkee caabudaq kusoo gashay kaamkan qaabkee ku timid Halkaan waxaan ku soo galay si ilaahay baan ku soo galay iyo hadba nin inaan dameer iyo rigti iyo rigti meel jira dameer aan ka baryo oo aan hadda meel soo dego oo biyo baryo oo wax u rafaad baan ku soo gala weliba ciidan ma wedan ilmo yar baan wegtay duuban marka meeqa xoolaa ku haysatay waxaan ku haysanay tiro iyo sab baan gaysanay waxaan la nimid ari afartan oo wax la dhaqso iyo wax la cuno iyo wax la gato iyo wax lohankooda aan lahayn xashahan keeno afartanka marka inta kalena intii kale halkaasaan uga soo kacay waa baabaa waa iska baqbaqtiyey wuxuu u laabday biyo la-aan iyo raashin la-aan iyo cudur dhowr iyo labaatan neef aan waddadaba uga soo kacay isagoo maxaa iska taagtaaban oo u taaciba waayay asna baqbaqtiyey xeradaan tagaba waa uga baqtiyey iga baqtiyey bal ka waran hadda xoolaha halkan aad la timid waxaan la imidna hadda waa baqbaqtiyeen halkaanu karooran yihin marka imaashiina kadib bal ka waran qaabka halkan idinkugu soo dhoweeyey halkaan tol baan soo dhaweeyey iyo muslim aya xaggee had degantiin waxaan degannaha meel halkaan ahoo biyo nolol ku shubay oo aan balgaras dhar maxaa halkaas ku heshaan waxaan ku helnaa wixii ilaahayna siiyo oo ama muslim aan ka helno ama adeego islaan ahaan ku helno Ee, muslimkaa noo taacibeeyey wixii islaan siiyey baan haysanaa xoolo badan oo ku laaday abaaraha ka jira deegaanada qaar ayaa sababay in qoysas badan ay kala hayaamaan waxaana ka mid ah qoyska hooyo farxiyo diiriye oo aan kula kulmay gudaha kaamka balligarasle waxaana ii sheegtay inay iswaayeen iyada iyo ninkeeda kadib markii ay ka baaba'een xoolo badan oo ay lahaayeen farxiyo ayaa ii sheegtay in ninkeeda uu ka tegay kadib markii uu naxdin ka qaaday dabargo'a ku yimid xoolihii ay ku dhaqan jireen tuulada eelaay oo xigto dhanka etoobiya caabudwaaqna u jirta masaafo dhan konton kilomitir waxaana hadda saygeeda ay ismoog yihiin siday ii sheegtay muddo ka badan bil oo aysan garanayn halka uu jaan iyo cirib dhigay hooyo farxiyo waxay gudaha xeradan ku haysataa saddex carruur ah waxaana sheegtay in saddex maalin ka hor ay soo gaartay kaamka baahi badanna ay ku haysato gudaha kaamkan iyadoona ka dalbatay ciddii ka taakroon inay gargaar la soo gaarto ariga iga dhamaaday awrtaa naga dhamaatay waxaan haysanana malahan raashin ma haysano waxa weye hooyna ma haysano waxa weye kaamka badgaras guri islaameed oo ah waan hadda hanin saddexaad imaanay cidni weynaha waxaan ka codsanaynaa hooy inaan ka helno ama waxaan cunno ka helno odaygiina xoolihii markii dhaafeen buu naga tegay oo maaragtay naga fakaday maaragtay xoolihii dhamaadkoodii iyo ciyaarkii iyo wixii markuu arko intaas aga qaracma isaga tegay meel jiro haddana ma naqaano waxa weeyaan waxaan hadda waxaa imihiin barta hadda saddexdaa beri aan joogo xaamaan duurka ku raaraadsan kee ma u raaraadsan gaa ugu qaadaa maxaan ku dhahay tan kooba beris hombasi kor waxaan u soo baxshaa maartay wuxuu u karshaa habeenkiin u karshaa subaxiin u karshaa xitaa saliid dushaa uga dar lahaan lahay halkaa ka soo barakacday xoolo meeqaa ku haysatay xoolo waa haystaa arrin maartay tiro iyo wax kalean haystay isagana naga dhamaaday riftigu aa naga bartiyey odaygu naga tegay maxaan ku dhahay ciyaarkii waa iga rafaadeen ciyaarkan gacanta meesha kasoo qabsaday tubada kaba badacay gaari islaameeda iska soo raacay wiilal islaameed kusoo beriyey gobol islaameeda guri nooga baxday ka sukow dadka abaartu ay soo barakicisay waxaa kaamka balligarasle ku noolaa qoysas ka badan siddeed boqol oo qoys kuwaas oo qaarkood degganaa muddo toddoba sano ah waxaana ka mid ah faadimo jaamac cali oo ii sheegtay in culayska kaamka uu kordhay kadib markii ay ku soo barakaceen barakacayaal dheeraad ah annaga awalba wafaayaga u yaabaneen oo waxna soo gargaaray waxna taakuleeyay ee waxna gacan qabta ilaahay ma aysa jirin oon awalba annagu meesha ku dulmanayn baa waxaana soo dulyimid dad cadadiisa aan la koobi karin oo xoolihii kasoo dhammaadeen oo abaaraysan xuduudda etoobiya iyo wax deegaanka dhan uu kasoo barakacay baa lagu soo siyaaday dadka qaar baa laba laba neef wato qaar baa toban neef wato oo tobanka aan rajo lahayn oo iska babatay semberi baktiga geedaha yaalla oo kaa meel baktiga daadsan waxay joogaan rajo male sababtoo dadku waxay ku noolaan dunyada waxay cunaan iyo waxay caddaan bay ku noolaan soo maaha haddana dadku waxa usii daba tiraya baahida waxaa kasi daran qabowga iyo daryeel la-aanta hoy ma haystaan waxay taakula badan ma haystaan oo dad walba isagu yaabanaa saan horeba kuugu sheego iyaguba yaa allah nasii ku jiray baa dad culayskooda soo dulabsaday waa cidna uma qodna ceel ceella uma qodna cidna uma maqna baanan arkaa inay tahay ilaahay baan se u cabanay ilaahay abaaraha iyo dhibkaa naga dulqaada isaga awood iska leh dadkan xaggee la dejiyey oo idin yimid ma idinka idina degeen ma goobo cusub oo dhisteen xaggee hadda kaamka degayen goobo cusub maxaan ku dhisnaa annagaa ya allah masuul reerba reer buu la dego reerba reer buu dul dego reerba reer buu dul saaran yahay kolley waan isdugsanna kolley nafta isaqa ilaahay baa bixiya aan isdugsanna horjoogaha kaamka balligarasle farxaan maxamuud xaashi oo isna aan kula kulmay gudaha kaamka ayaa ii sheegay in saddexdii sano ee ugu dambeeyey aysan helin wax gargaar ah kaamkan waxaa ku noolaa markii hore sideed boqol oo qoys muddo saddex sanaa waxaaba yaraatay gargaaro oo soo gaaray iyo cid dhex timid oo mas-uuliyad ku dheehantan midna ma jirto iyadoo saa ay jirto ayaa waxa weye deegaankii waxaa ka dhacay abaaro baahsan cid soo raadisay meelaha barakacayaashu joogaan iyadoo ayna jirin ee haddana waxaa yimid ugu yaraan afar boqol oo qoys dadkaasu tuulooyinka kabaabiga caabudawaaq ee beriga ayay ka soo barakaceen ilamaa xuduudka etoobiya dadkaasu way hooyla yihiin caafimaad darra waa haysaa waa dad jilicsana waa carruur iyo hooyo waa dad waayeela dadkaasu waxay u baahan yihiin gacan bili-aadamnimo iyo gacanna ilaahayba waa u baahan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa codsanaynaa inay soo gaaraan cid alla ciddii deeqbixiyaal ah oo samafal ah inay naga soo gaaraan wixii ay ugu talagaleen sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo gaarso xoolaha halkan waxa weye annagu dadka noo yimid wax xoolaa lamayna imaan dadka ugu badan baa wuxuu la yimid maxaa tiraahdaa iyo toban neef oo ariga tobanka neef oo arigaana meesha uga bakteen kasukoo diifta ka muuqata dadkan ku soo barakacay kaamka balligarasle ee magaalada tan caabudwaaq waxaa muddadii aan ku sugnaa kaamka indhahaygu qabanayeen xoolo badan oo goobo kala duwan daadsan kuwaas oo dadka kaamku ay ii sheegeen inay ahaayeen xoolihii yaraa ee barakacayaasha cusub ay kala yimaadeen deegaanadii ay ka soo hayaameen waxaana macluusha jirta darteed ay ugu dambeen ku baktiyeen gudaha kaamkan cumar siciid cabdiraxmaan lakimaan raadio daljir caabud waaq
madaxweynaha puntlandna waxa uu ka hadlay faa'iidada waxbarashada isagoo ka qaybgalayay furitaanka xaflad maxad waxbarasho oo laga furay magaalada qardho waan rajaynayaa maxad furitaankiis wax saaran ma marka waxaa loo baahan yahay weliba waa caafimaad waxa maxad caafimaad wey aad garan kartaa beerada waan rajeynayaa marka maxadku magac uu leeyahay iyo tayada waxbarashada ee lagu qaadanayo in ay noqoto mid isleh insha allah waan rajeynaya dabcan waa bilow wanaagsan wax walbana marka ugu horeeya oo la sameeyo ma qurux badnaadaan oo waxba ma hagaagaan laakiin bilowga ayaa ka waagesino runtii inta bilowday isku dayday inay barnaamijkaas ay hirgeliso oo abuurto waa ku igu bogaadinaya wax in la bogaadiyo oo laninkaga maandago ayaad yani mudan tihiin haddana waxaan rabnaa dadaalkaa inaan wadaa waad heli doontaa waxa aad bilowdeen cid ku taageerta ma waayeysaa ama dawlad ha noqoto ama maxad ha noqoto ama hay-ad ha noqoto waad heli doontaa waan aaminsanahay inaad heli doonta waxaa jeclaa dalka bilowday yani saasay ku wada bilowdeen yani awoorkaas ayay ku bilowdeen iyo geesinimadaas iyo iyo ijtihaad iyo dadaal inta haddii la isku dayo oo la dadaalo dabcan ilaahay la tabakalo waxaa rajeynaya inaad guulaysan doontaan dee ilaha yidhahdo ninkaa waxbarashada degmadu ka hadlaayay dabcan horta qofka bini aadankaahi waa wax wanaagsan in uu waxa uu bartay inuu ku shaqaysan karo oo uu isticmaali karo isna ka faa'iidaysan karo ummaddana uga faa'iidaysan karo laakiin sideedaba waxbarashadu nooc kasta ha noqotay ama dhaktar ahaw ama macalin ahaw qofka iyada un qofku inuu isaga oo aan aqoon lahayn oo jaahila uu dhinto oo noolaado waxaa ka fiican nolosha hana aadee qofku isagoo sharafle waxbartay waxana garanaya inuu nool yaha fiican dawlad soomaaliyeed oo xoog leh oo de waktigii dawladnimadeeni dhabta hay jirtay qof walbaaba taageeri karta oo mustaqbalkiisa kafaala qaadi kartaa ma jirto waddan soomaaliyada burburay baan ku noolahay saas watee budan ay ugu fiican tahay oo ugu roon tahay marka la eego meelaha kale ruux waa soo maray soomaaliya meel maadan de u somalilansan oga jiraan laakiin soomaaliya meel tuulo kastana tagto iskuolna leedahay helfosna ay leedahay ma jirto anaa og koonfur waa kasoo shaqeey waan garanaya marka nasiib weeye waxaan leenahay dalkeenu waa wanaagsan yihin dadkeenuna waa wanaagsan yihin meel fican baana maraynaa lakin waxba ma naga dhiman waxyaaba hadda anagu aan mar walbaaba aan u riixayay isbedelka kaabayaasha dhaqaalaha waxay ahayd lama heli karo haddaan aan helin kaabayaal dhaqaale oo xoog leh shaqaawood xataa ma helayno maalgedu ma imaanayso kasamaa dawladda inay shaqa bixiso oo dadka shaqa siiso laakiin la abuuro jawigii iyo environmentkii qofku shaqa ku heli lahaa ganacsiga ku imaan lahaa maalgashiga ku imaan lahaa isbedel ku imaan lahaa ayaa loo bahan inaan samayno tartiib tartiib oo laga yaabaa waxaad maanta aada dadaalka aada wadid in ad aad ka faa'idaysan laakiin muhiimadda waxaa weeye wiilka aad dhashay inuu kaa feenaado adiga opportunity ka wanaagsan kaaga wehlo waan ogahay annaga qofba qofka kasii horreeya soomaaliya oo ka jaanis ficnaa dawladnimaan ku su-aanay wanaag badan baanu ku su-aanay waan ka nasiibnahay anagu anaa xasuusta isku lacag la-aana jacad lacag la-aana shaqo intaba soo maray waxbarasho dabadeed dawladnima lagu helay laakin waxaan rabnaa hadda dhibaatadaasaa dhacday wadankii musiibaa qabsatay isbedel xun oo dhanka xon ah ayaa muddo nagu rasanayay ilahay idinka ka bixi doonaa waxaan rabnaa marka inaad dadaashaan kabacdin hadda waxaa wey jilash soo socda ay naga dhaxlaan waxa hadda aanu hayno annaga wax ka wanaagsan insha allah marka shaqo waaydaysaan wadanku waa isbedeli doonaa laakiin maxadka ha lagu dadaalo noqdo mid fiican mid tayare kabacdin daba qofka ayaa shaqaysanayaba qof hadduu daktar iyo neers yahay waxba waayay insha allah kulaan tuulooyinkeena tuulo tuulo tagnaa kulliga ya qof uu tuulo ka shaqeeyo caanageena iska caddi doona insha allah marka khayri guul baan rajeynaya shaqo wanaagsan guulaysta insha allah aad baan u mahadsantahay.
madaxweyne gaas oo qardho ka hadlayay madaxweyne xasan sheekhna habeen ka hor waxa uu la kulmay boqol ka mida baarlamaanka soomaaliya waxaana uu jeediyey khudbad la xidhiirta murashaxnimadiisa xasan jaylaani xasan ayaa warbixintan boosaaso ku diyaariyey annaga waxaana xildhibaanada usoo guntay usoo gudistay inay ku taageeraan inta halkaan fadhida caawa taageerada u jooga madaxweyne soo noqon soo noqon martigacaad xafladan oo ka dhacday hotel s y l ee magaalada muqdisho ujeedkeedana uu ahaa taageerada xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa kasoo qaybgalay in ka badan boqol xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanadii kasoo qaybgalay munaasabadan ayaa waxaa ka mid ahaa laba musharax oo u kala tartamayay guddoonka baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa oo ku fashilma amaba ku guuldaraystay kuwaasi oo kale ahaa xildhibaan xidig iyo sidoo kale faarax sheekh cabdilqaadir labadaasi xildhibaan ee horey ugu guuldaraystay tartankaasi guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda ayaa waxa ay taageero hiil iyo hooba ay la garab joogeen xasan sheekh maxamuud haddaba marka hore aadni maqashiyo qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan kuwa taageersan madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ahna haatan musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa
intaasoo xildhibaanaha waa dadkii codka lahaa waa dadkii wax dooran lahaa shacbiga soomaaliyeed codkooda xambaarsanaa waxaan aaminsanaa in inta fadhiido ayaaba maaragtay sidii looga talay doorashada gaarsiisan in kale oo kuwaan dhexdalo aawa imaanin oo aniga aan ku warqabno ayagana maaragtay yaaba inay kudoortaan madaxweyne waa magaalada waa ku jiraan dhammaan anaga waxaan isku guwaabinaynaa in olahayni meesha aan ka wadno niyo aan ka wadno hadda waxaa la sheegay qoormiga intaas uu yahay intii maqan kulleyba ayagana mataqaana madaxweyne intaan way ka badan yihiin xildhibaanada oo diyaaru ah in qabyigii aad ka dhigta dhig u dhigta ula lahaadi qabyi qofkeeda dhamaystira in lagu dhamaystiro waxaan soo jeedin lahaa dhammaanta inaynu taa isku raacno annaga murashax kale waxba uma dhimayno waa murashaxiin waa tartami karaan laakiin endorsementkeenna haddaan nahay xildhibaanada halka fadhiya waxaynu siinay madaxweyne xasan sheekh maxamuud
xilkasnimada iyo dhiseylka waxayna farayaan iyo waaqicnimada waxayna farayaan waddadaa ciriiriga ah ee xasan sheekh uu rabo inuu labada lagu hogaamiyo inaanu marno annaga waxaana xildhibaanada usoo guntay usoo gudistay inay ku taageeraan inta halkaan fadhida caawa taageerada u jooga madaxweyne soo noqon soo noqon martigacaad caafimaad aad ku haysa allah ku siiyo dadkii kula shaqeynaya oo khayrka qabana markaan dadku waa kala baratay si fiican u labadaa dabaqo ee bulshadaas ay ka kooban tahay madaxweyne hadduu ilaahay kuu sakeeyo kursiga aad ku fadhido isagaa bixiya minuu siiyeyna kama diidi karo ama cid ujoog cid hor istaagi kartana ma jirto minuu asiga u diido min siin karta ma jirto maalinta ilaahay ku siiyo waxaan jecelahay inaad gabaygaada farajiska dhigato ee jacmurka horta ayagu waxaan uga farxay haa xilka waa idiin rabaa laakaan idinku celiyo maaha halkaan hadda joogo ma idin dhaafayo laakiin halkaan joogo ayaan rabaa inaan wixi uun hadala oon dhihi kara idiin dhaho qofkaan dhowri kara aan dhowro qofkaan dhihi karo qofkaan madaxweyne waxbaa mudan tahay ka joogna yaa raba madaxweyne kasta maahan kan waaye dhanka kale mudane cabdilaahi ismaaciil farataag oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ee soomaaliya ayaa ka mid ahaa xildhibaanadii kasoo qaybgalay munaasabadaasi xalay welibana hadal taageero ah ka jeediyey isaguna sheegay in ay isku ballansadeen in ay taageeraan xasan sheekh maxamuud xildhibaanada dheggiisa ah taageeradaasi oo ahayd mid aan gabasho lahayn oo si cad ay u muujiyeen haddaba cabdilaahi ismaaciil farataag oo madasha ka hadlaya dhankiisa waxa uu hadalkiisa uu ku bilaabay silaxunaha loo maleeyey silaxunkii duq ahaan loo fadhiyaa kulligu iman dooneen aada iyo aad baan idin salaamahaya boqol iyo sideetan boqol iyo sagaashanka xildhibaana waxaan u malaynayaa buur kuma jiraan banaanka isoo dhigeen xildhibaan farataag ayaa ka mid ah guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka ay dhiseen iyadoo la doonayo guddigaasi inaysan ka qayb qaadan ololaha doorasho ee madaxweynaha codkoodana ay ku siin karaan qofka ay rabaan qarsoodi ah qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha ayaa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya hajawaari iyo xaashi waxay u gudbiyeen cabashada ka dhanka ah master farataag oo ka mid ah guddiga doorashada waxaana musharaxiinta ay ka codsadeen labada guddoon in laga saaro guddiga doorashooyinka maadaama uu jabiyey master farataag xeerkii guddigaasi u yaalay uuna caddaystay ololaha iyo taageerada uu haya xasan sheekh maxamuud dhankiisa musharax xasan sheekh maxamuud oo isna madasha ka hadlay ayaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada taageersan ayaa waxauu ka ballan qaaday in ay kula xisaabtamaan kalsoonida ay siiyeen waxaana uu sidoo kale uu sheegay xasan sheekh maxamuud in uu ilaalin doono hantida ummadda soomaaliyeed mar kale waxaan rabaa inaan idin mahadceliyo kalsoonida aada isiiseen iyo sida aada maxaa ada u caddayseen taageerada aad ihaysaan waan ka mahad celinayaa aada iyo aad anigana waxaan idin ballan qaadaynaa mar walba kalsoonidaasi inaanay dhumin inaan ku shaqeeyo oo fariintaasi aan hayo mar walba oo ay noqoto oo ay noqoto waxaad igula xisaabtantaan oo ay noqoto talada dalka uu ku soconayahay mid aad raalli ka tihiin oo aanay oo aanay noqonin tala muxuu ahay meel kale lagama guuriyey waxaan kaloo idin ballan qaadaya dalka soomaaliya dadkiisa karaamada ay leeyihiin hantida dalkan uu leeyahay oo nooc walba leh oo bad iyo beri iyo beer intaba leh ee ilaahay ummadda uu ku banaystay koow inaan ilaaliyo oo aanan si macnodaraas gacanteena aanan uga bixin mar labaad in aanan si xun loo isticmaalin ee jiilish imaan doonaahi waxay ku hirtaanuu meel u yaallo inay noqotaa da-awiya taasna muxuu ahay inaad codkiina isiisid waa waa ugu baahan laakiin taasna inaad ayadana si deerin igu saacidaan ugu ugu kahadlaysaan u baahanahay laakiin waa la imaan doonaa barnaamijkeeda oo kooxan xasan sheekh maxamuud ayaa isla maanta waxa uu ka amabaxay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya isagoona kusii jeeda magaalada adis ababa ee caasimada dalkaasi etoobiya waxaana uu ka qaybgeli doonaa shir looga hadlayo arrimo ay kamid yihiin hiigsiga horumarinta qaaradda afrika doorashada guddiga a u c oo ay sanadkan u sharaxan tahay wasiiradda arrimaha dibadda ee dalkaasi kenya aamine maxamed madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa inta uu joogo waxaa la filayaa in uu kulan la qaato ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya xeele malyan jazaalan dhinaca kale guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee dalka soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale baylehe oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa waxa uu sheegay in laga feejigan yahay musuq maasuqa iyo wax isdabamarin ka dhacda codka ay dhiibanayaan xildhibaanada golaha shacabka iyo xubnaha aqalka sare ee dalka doctor cabdiraxmaan beyle ayaa waxa uu sheegay in guddigooda ay aada uga taxadarayaan in doorashadaha ay musuq maasuqa ay ku dhacdo waxaana uu tilmaamay in heerkii ugu sarreeyay ee cadaalad ay doorashada ay ku dhici doonto hadduu eebeedmo waan filaya in in musuq maasuq dhacayo sidaan kuu sheegayba ayaa arrintu u dhacaysa murashaxiintu waxay hor imanayaan waxay hor imanayaan meel cadaana xildhibaanada xildhibaanada warqad baa loo dhiibayaa warqadaasay magaca kusoo calaamadinayaan dib bay soo celinayaan box la wada arkay ku ridayaan hadhowna waa la tirinayaa marka wax intaa ka duwanoo anigu aan oran karo waa dhacayaa ma jiro markaa de mala awaal baa iska jira meel walba mala awaal wixii hore u dhacayna anu kama warrami karo hase yeeshee sida iminka ay wax u socdaan waan ka digtoonaan doonaa inay inay wax intaan ku sheegay ka duwanahay ay ka dhacaan golaha lagu guuteynayo dhankiisa maanta guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxa uu kaga dhawaaqay guddiga ilaalinta anshaxa iyo asluub wanaagga doorashooyinka madaxweynaha ee dalka soomaaliya laga bilaabo sagaal iyo labaatanka janaayo laba kun iyo toddoba iyo toban waxaa la dhisay guddiga ilaalinta anshaxa iyo sidoo kale asluub wanaagga iyo badqabka geedi socodka doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ujeedada loo dhisay guddigan waxaa looga gol leeyahay in uu baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo musharaxiinta u tartamaysa xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo dadweynaha soomaaliyeed uu u hubiyo habsami u socodka daahfurnaanta iyo badqab lagu hirgelin karo geedi socodka doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddigan waxa uu u xilqaaman yahay lana xisaabtami doonaa baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana uu iskaashi howleed uu la yeelan doonaa guddigan guddiga u xilsaaran doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana ay u hogaansami doonaan kuna shaqayn doonaan tilmaamaha labada guddoon ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo ku-xigeenadooda guddigan ayaa waxa uu ka kooban yahay sagaal xubnood waxayna kala yihiin sidan faadumo qaasim taybe brofesor cabdi axmed maxamed ah oo loo yaqaano baafo shamse ibraahim boolisa brofesor cabdi ismaaciil samatar rooble axmed daahir faadumo jaamac jibriil brofesor mahad maxamed sheekh xasan aadan xasan cabdi cabdilaahi maxamed shirwac waajibaadka guddiga ayaa ah sidan kow in ay u kuurgalaan habraaca iyo weliba dhammaan howlaha la xidhiidha hirgelinta doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya labo in wixii khilaafsan xeer hoosaadka ama nidaam xumo u keeni kara badqabka geedi socodka doorashada isla markaas ay u gudbin karaan guddoonka baarlamanka federaalk soomaaliya iyo ku-xigeenadooda saddex in guddiga doorashada baarlamanka soomaaliya u gudbiyo warbixin maalmeed oo ku saabsan arrimaha muhiimka ah ee la xidhiidha geedi socodka doorashada amaba saameynta ay ku yeelan karto nidaamka doorashada iyo in baarlamanka federaalk soomaaliya uu soo diyaariyo warbixin kama dambeys ah oo ku saabsan heerka badqabka doorashada lagu heli karo lix sidoo kale iyadoo la fulinayo sida uu farayo qaraarka baarlamaanka soomaaliya oo kor ku xusan waxaa la magacaabay mudane cumar aadan maxamed cumar qaadi in uu noqdo xiriiryaha daadihiyaha doodwadaagga musharaxiinta u tartamaysa xilka xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya toddoba muddada xilhaynta xubinta guddiga iyo xiriiryaha doodwadaagga waxa ay dhammaanaysaa isla maalinta la doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xuquuqda ay yeelanayaan waxaa go'aamin doona guddiga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u xilsaaran waxaana isla markiiba fulin doona xogayaha guud ee guddigaasi afar iyo labaatan musharax ayaa u sharaxan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya kuwaasi oo isugu jira siyaasiyiin caan ah ganacsato qaar ka mid ah madaxda talada dalka haatan haysa doorashada madaxweynaha ee dalka soomaaliya oo ka dhici doonta magaalada muqdisho ayaa waxaa la filayaa in ay dhacdo sideedda bisha februaayo ee sanadkan laba kun iyo toddobiyo toban
haatana waa xubnihii barnaamijkii aan ku hormaro xubintii wargeysyada xuseen cabdi jimcaale madar ayaa inoo haya
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeye ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeeska washington bost ee ka soo baxa waddanka maraykanka wargeeska ayaa boggiisa hore ku daabacay dibadbaxayaasha maraykanka oo cambaareeyey xayiraadda safarka donald trump ee qaruumaha muslimka tobannaan kun oo dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay magaalooyin badan oo ku yaalla maraykanka iyo garoommada diyaaradaha waaweyn iyadoo madaxweyne donald trump uu soo saaray sharciga lagu mamnuucayo dadka ka yimid waddammada inta badan muslimka ah fawdo iyo caro guud ahaan waddankaasi maraykanka socotada ayaa ku xayiran maraykanka iyo weliba adduunka oo dhan iyadoo qoysaska welwelsan ay ka raadinayaan qaraabadooda madaarada caalamiga ah oo maalintii saddexaad maraysa iyadoo maamulka ay ku dhibaatoonayaan in ay fuliyaan amarka socdaalka ee madaxweyne donald trump dibadbax kale ayaa waxa uu ruxay magaalada new york magaalooyinka new york washington los angeles houston dallas boston iyo meelo kale sida wargeeska uu qoray markii dibadbaxyada lagu qabtay garoomada diyaaradaha ee waddanka maraykanka halkaas oo dad badan lagu xidhay markii ay yimaadaanba garoonka xitaa haddii ay haystaan fiisayaal sharciyaysan ama oggolaasho dhanka qaxootiga ah meel ka baxsan aqalka cad ee maraykanka dhowr kun oo dibadbaxyaal ah ayaa iyaguna isugu soo baxay kuwaasoo cambaaraynaya madaxweynaha cusub iyagoo lulaya calaamadda ay ku qoran tahay donald trump ha la masaafuriyo
haatana waa xubintii isboortiga iyo cabdiraxmaan jimali
waxaa la sameeyey wareegga shanaad ee tartanka koobka ee bakaabaha nadiga middlesburg iyo nadiga oxford united halka soto united iyo nadiga arsenal wolverhampton wanderers iyo nadiga chelsea nadiga middlesburg iyo derby county berlin iyo nadiga lacon fulham iyo tottenham blackburn rovers iyo nadiga manchester united nadiga manchester united ayaa waxay siddeetan milyan ku dalbadeen ciyaaryahanka kooxda atletico madrid iyo antonio gresman waxaa la sheegayaa in wadahadalka ciyaaryahankan uusan ahayn midii horey kooxda manchester united ee u bilowday markii suuqa kala iibsiga uu furmay warbixinta ayaa intaasi ku daraysa in wakiilka ciyaaryahankan uu baryihii dambe wareegayay magaalada baris iyo manchester uu ugu dambayn ku laabtay dalkaasi sbain si ciyaaryahankan uu uga dhaadhiciyo baris iyo nadiga manyu midka uu dooran doono jelse ayaa afartan milyan ku doonaysa ciyaaryahanka nadiga celtic ee scotland dhanka weerarka uga ciyaara mose dambele kaasi oo ka mid ah daayarta dunida haatan lagu xiisayn badan yahay ciyaaryahanka kooxda westerham united ee dimitri bayotina waxa uu diiday dalabkii uga yimid kooxda real madrid ay ku doonaysay waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahankan uu doonayo kubiiritaanka naadiyada dalkaasi ingiriiska ugu sarreeya naadiga las balmas ee dalkaasi sbainna waxa ay doonayaan inay qaab dayna kusoo qaataan ciyaaryahanka lagu magacaabo jose rodriguez kaasi oo naadiga bariis ka noqday waxmatare ciyaaryahankii hore ee kooxda real madrid ayaa haatan doonaya inuu dib ugu soo laabto dalkaasi sbain tababaraha kooxda chelsea antonio contina waxa uu doonayaa ciyaaryahan ivanovig inuu kooxdaasi kusii sugnaado balse ciyaaryahankan reer serbiya waxa uu haatan doonayaa inuu dalkaasi jeenaada si uu lacag badan u helo ugu dambayntiina tababaraha kooxda liverpool club oo guuldarrooyin saxiixa ay soo gaareen ayaa sheegay dhibaato oo dhanka maamulka sare ee kooxda ay ka haysato tababaraha reer germany ayaa sheegay in dhibaatada ugu badan ee ay ka haysato nimanka dhanka suuqa kala iibsiga u qaabilsan kuwaasi oo lacagtii tababarahan loo amray inuu ciyaartay ku soo iibiyo doonaya inay kooxda ku sii hayaan
barnaamijkii saakiya dunidana khiyaarey waa naga intaas anigoo tolmaan ayaa kasoo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada garoowe dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijka lamida ku kulmayno nabaday